deegaanka shabeelle ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee qiyaas ahaana soddon kilomitir kismaayo ugu beegan dhanka galbeedka ayaa waxaa ku nool dad badan ah oo xoolo dhaqato ah saameynna ay ku yeelatay abaarta ka jirta dalka dadka degan deegaanka shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in ay soo food saartay biyola-aan aada u baahsan maadaama la galay xilli jiilaal ah waxa ayna codsadeen in la soo gaarsiiyo biyo biyahaad arkayso kuwaana si silac lagu helaa oo xitaa meelaha adiga kareetooyinka dadka reer baadiyaha aan ka soo codsanno ayaan kusoo dhaansanaa biyola-aan ba-anaan ka jirto marka waxaan leenahay dowladda jubbaland inay naga caawiso iyo hay-adaha la socda biyaha iyo iskoolaadka iyo garoonka caafimaadka wallaahi xaaladda way adag tahay marka islaamka oo mataqaanay deegaanka wixii ay helaan unbaan aanan ka raagsanaa waxaan cabno iyo waxa saas ah aad bay ugu jirtaa biyola-aan ciyaal yaryarna waa haysanaa ta kalaa meesha waa meel mataqaanay amnigeedu uu sugan yahay oo magaalo fiicane oo haddaan ka guurnona meelaan u guurno manaqaanla meesha meel oo mataqaana hadda ay ka jirta maahan amni dara waxbarashada iyo mataqaanay daawada iyo biyaha si aad weliba biyaha ayaa ugu dhibaysanahay dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay biyaha ay gargaar nagu siiyaan nagu caawiyaan meesha dhib badan baa nagu hayso oon baa ka jira ayaa ka jira berkado waalayna berkadihii waa naga qalamaan biyi dartood waa angegihin meeshan oo dhibaataa ka jirta hay-adaha samafalka dowladda maxaan ka rabnaa inay na caawisa biyi la-aan saa'id ahaa ka jirta saa'id saa'id si e annagoo yaaban yaa berberika afar e hal booyd ay noo imaatay booydiina ilkaha lagu kala qaatay oodii ilkaha lagu kala qaatay waddankeennii oo dhib baa ka jira oon baa ka jira si degdeg inay nagula caawiyaan rabnaa horraantii waraa waxay ku jir jiraan wax uusi ay ku jiraan warahiin waa naga angegeen wax biyuho hayna ma leh waxaan cabasho ka jeedsanayaa deegaanka shabeelley dad baaba ah oo oon u baaba'san waxbarasho la'aan masquulo la'aan safaad badanaas ka jiro dad toddoba casho iyo siddeed casho aan casho karsan hataa in laga helaa isku dhexloolila intaasaa muhiima xagga biyaha xagga biyaha aad baa loogu liitaa dowladda jubbaland waxaa ka codsanaynaa iyo hay-adaheedba inaad si deg deg inay biyaha noogu kusaacidayaan haa ma fahantay ta kaloo labaad waxaa jireen baraagado beceel oo biya ku dhacaan biyihii way dhuugsadeen way tageen xoolihii dhammaa lo-aa jirta loodii baaba'day